natiijada ka soo baxday aftida laga qaaday dadweynaha ku nool dalka boqortooyada britain ayaa ah mid muujinaysa sida ay u kala aragti duwan yihiin dadka ku nool dalkaasi oo isaga laftiisu ka kooban gobollo kale isir duwan oo midoobay waxaana muuqata in arrintaasi saameyn ku yeelan doonto midowda boqortooyada britain sida uu faahfaahinayo injineer yarow shariif oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka britain saameyn weynay ku yeelan doonta inaad socially dadkii kala tagaan siyaasiyan inay kala tagaan right now qoladan scottishka waxay ku dhawaaqeen inayna raacin doonin oo ayaga si toos ay ugu diraan qoladan la yidhaahdo e u community markan taas wax weyn waaye marka wallaahi cabsi weyn ayaa ku soo socota ingiriisiga dhanka ah kolley maalmaha soo socda ayaa taas la arki doona david cameron shaqadii waa ka istaagay taasna waxaa waaye internaly dadkii isku xirnaanta culturally iyo educationally iyo dhaqa economicaly iyo dadkii inay iskugu hor yimaadaan kolley taasaan dareemayna kala duwanaanshiyaha dhinaca aragtida ee gobollada xubinta ka ah midowda boqortooyada britain ayaa ah mid salka ku haysa danaha dhaqaale iyo fikirka bulshada sida uu faahfaahinayo ridwaan maxamed cismaan oo ka tirsan jaamacadda cambridge ee dalka britain shambeynka xooggale lagu doonaya in laga baxo midnimadii yurub wuxuu aada ugu badnaa england qaybta laysku yidhaahdo oo runtii ah inta ugu qanisan waddankan ingiriiska oo iyagu si gaara u doonaya inay ilaashadaan mataqaana waxyaabaha ay aadka ugu faanaan oo dhaqaalahooga iyo waxbarashadooda iyo caafimaadka laakiinse gobolada kale ee ingiriiska ka tirsan ee aada magaca ku dhufatay iyagu runtii wax badan oo ay ilaashadaan ma aanaysan jirin dano badan bay ku qabeen yurub ay ka mid ahaadaan taasi kulley waxay kake waxay ku keenaysaa walaac fara badan oo imikadanba kasoo baxay siyaasiyiintoodii laakiinse lagama yaabo inay keento kala furfuran gudaha oo deg dega mudday qaadan doontaa in doodaasi ay socoto dhowaan un bay ahayd markii mataqaana scotland ay codeynaysay mataqaana ay mataqaana go-aan ku gaadhay inay kusii jirto midowda ingiriiska marka muddo dheer bay qaadanaysaa laakiinse waa arrin aad tilmaamayso sida ingiriiska boqortooyada britain waxa laisku yidhahday ay dhexdeeda u kala duwan tahay kabixitaanka britain ee midowda yurub ayaa waxaa aad u diidanaa madaxda dalalka kale ee xubinta ka ah midowgaasi waxaanay britain ahayd xubin miisaan culus oo ka tirsanayd midowda laakiin isweydiinta ayaa ah midowda yurub muxuu ku waayi doonaa kabixitaanka britain waxaa arrintaasi faahfaahinaya mar kale injineer yarow shariif horta mid kale mid kasta ogaaw economically security bulsho ahaan yurub ingiriis la-aanteeda ma socon karto laakiin dhibka jira waxay tahay immigrationaa laisku haystaa immigrationka dadka immigrationka soo golootiga dadka soo galaya walo kasta waxay isu sheegtay in ingiriis uu yahay promise land ay yihiin siba eastern europe marka yacni yacni waa lama horaan in qodobka immigrationka ama la hagaajiyo ama laga baxoba midowda yurub ayaa arrimaha ugu waaweyn ee loo aasaasay waxaa ka mid ah arrinta dhaqaalaha sidoo kale isla dhaqaalaha ayaa sabab u ahaa arrimaha dadweynaha britain ay u doorteen inay ka baxaan midowda yurub waxaana muuqata in natiijada aftida ay saameyn ku yeelanayso dhaqaalaha britain iyo kan midowda yurub sida uu faahfaahinayo ridwaan maxamed cismaan oo ka tirsan jaamacadda cambridge mustaqbalka fog kulley waxaan filayaa inay ingiriisku duus ku soo qaban doono oo uu mataqaana arrimo badan uu la xallin doono yurub laakiinse mustaqbalka dhow saameyn xoogu yeelan doonaa waxaa aada loo saadaalinayaa in inflation u dhaco oo mataqaana ayay lacagta qiimaha mataqaana ayay poundku intuu hoos u dhaco mataqaana waxa already la dareemayaa in meelihii wax lagu kala ganacsanayay stock exchangekii durba ay mataqaana ayay lacaga fara badan oo balaayiina ay muskareeyeen ay waayeen iyaaba durtaba lasoo sheegayaa marka laga hadlayo mustaqbalka fog waxa hubaala inuu ingiriisku uu si soo qaban doono uu arrimo fara badan oo gaar ahaan dhaqaalaha iyo kaalinta uu yeelan doono bangiga england oo bangi aada u awood badan ahi uu dib uu isku habeyn doono laakiinse hadda ahaan arrimo fara badan oo kaga xidhan walaac fara badan baa ganacsatadii galay dadkii maalgashanayay galay taasi saameynteeda waa la dareemi doonaa bilaha iyo sanadada soo socda laakiinse waxa hubaala sida dad fara badan ay qabaan in ingiriisku dib isku habeyn doono waayo waxaa jira wadamo dhaqaalaha ugu wanaagsan yahay oo scandinavianka kamid ah oo aan european union kamid ahayn laakiinse weli ku socda siyaasad dhaqaalo aada u wanaagsan natiijada aftida britain ayaa sidoo kale dib u soo noolaysay doodihii ka taagnaa midowda yurub ee dhinaca siyaasadda ku wajahan dhaqaalaha iyo dadka soo galootiga ah iyadoo oo durba ay xisaabta midigta fog ee dalalka qaar sida faransiiska iyo holland ay ku baaqayaan in dalalkaasina afti laga qaado iyadoo oo weli dalalka xubinta ka ah midowda yurub ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta socdaalka laakiin waxaa muuqata in danaha dalalka midowda yurub ay ku qabaan sii jiritaanka midowda ay ka badan yihiin danaha kale sida uu faahfaahinayo ridwaan maxamed cismaan midowda yurub kolley walaacaas wuu jiraa laakiinse u malayn maayo wadamada runtii midowda yurub aad baa loo kala duwan yahay oo dhaqaalihiisa isaga laftiisa kala duwan wadamada jarmalka oo kale ay ka mid yihiin oo isagu hogaaminayay inkastoo uu yahay waddanka ugu awooda badan leh dhaqaalaha badanna geliya isagu marnaba waa waa waxa waa championka waa ka mataqaana horkacaya yurub inay mataqaana sii mid ahaato laakiin wadamada kale dhaqaalahoogu intaas uu ka hooseeyay iyaguna dano kaleo ka weyn ayaabay ku qabaan midowda yurub oo aanaysan uga baxaynin arrinta immigrationku way jirtaa oo aada iyo aad la iskugu diidan yahay taasi kulley mataqaana ayay u malayn maayo inay inay keenayso ingiriiska walaac fara badan bay gelinaysaa arrintaasi immigrationku isagoo waxyaabaha ugu weyn oo cuskanayeen ay kaga baxayaan ay leeyihiin midowda yurub wuxuuna horseedaya in dad badan oo soogalooti iyo halkan ay noogu yimaadaan laakiin inta kale meesha taallaayo waxa weeye xaqiiqada ahi in midowda yurub laftiisa uu wax aada u fara badan uu ka hayay ka bixitaanka rasmiga ah ee britain ay uga baxayso midowda yurub ayaa qaadan doona ugu yaraan laba sano iyadoo guddi loo saarayo wadahadallo ku saabsan qaabka loo kala baxayo iyo waxa laga yeelayo heshiisyadii ay hore u wada galeen midowda yurub iyo boqortooyada britain